waxaa magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle lagu soo gebagabeeyey kulan wadadashi ah oo laga hadlayay siyaasadda iyo qaabdhismeedka manhajka waxbarashada asaasiga deg dega ah waxaana ka faa'iideystay qaar ka mid ah maamulayaasha iyo macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaalada jowhar ugu horeyn waxaa gunaanadka tababarkan ka hadlay cabdicasiis nuur maxamed oo ah agaasimaha farsamada iyo waxbarashada dadban ee federaalka isagoona ammaan u jeediyey ka qaybgalayaasha tababarkaasi horta waxaan rabaa inaan idin mahadceliyo dhammaantiin afartii maalin oon joognay maaragtay sidii aan u wada shaqaynay sidii aad wakhtiga u ilaaliseen sidii habsami socodka iyo dhaqdhaqaaqa iyo buuqa iyo loo yareeyey sidii maaragtay aan ugu hoggaansamayn idinkoo macallimiintiina ah inaad naga aqbashaan inaan wax iin sheegno oodna dhegaystaanna waa maaragtay waa idinkaga mahadcelinaynaa insha allah waxaan rajaynayaa jowhar inaan usoo xiisi doono insha allah meelo waxaa jirto imtixaanaadka kale marka la qaadaayo dadka shaqaalaha wasaaradda waxay ku leeyihin meelaha ay ugu jeceliyin wax ka mid a jowhar qof kasta wuxuu leyahay in halkaasa lagu qoro jowhar kismaayo meelahaasa yidhahdaan inta badan maaragtay hanugula qoro marka in layn soo xiiso marka waxaa keenaya marka in aad dad fiican oo soo dhoweyn leh oo ixtiraam badan aad tihiin waa idinka rajaynaya insha allahu wixii shuruuca ama nidaam ah ama siyaasaad ah oo soo baxo oo lasoo ansixiyana insha allah waxaan rajaynayaa inaad wasaaradda waxbarashada oo xeer maamul goboleed aad ka heli doontaan insha allah haduu ilah yidhahdo waxaanan rabnaa in la dhaqan geliyo hukuumiyiinta qarash lagu bixiyey oo wakhti la geliyey oo dadaal la geliyey in shalfis lagu turo ama meel iskaga turo wax saxa ma aha waxaa loo sameynaya waxaan waxaa waaye in lagu dhaqmo maaragtay lana dhaqan geliyo hadhowna ay noqoto wax lagu xisaabtami karo ugu dambeyn waxaa tababarka soo xiray agaasimaha wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabelle amiin mukhtaar axmed wuxuuna bogaadin u jeediyey wasaaradda waxbarashada dalka mashruucan bar ama baro runtii waa mashruuc aada weyn bar ama baro waxa uu yani bilaaban doonaa dhowaan uu bilaaban doonaa waxaana laga furi doonaa insha allahu degmada jowhar iyo balcad labadaas degmaa laga furi doonaa insha allahu dhowaan waxaa lagala rabaa boqol iyo toban iyo siddeed kun iyo dhowr arday oo labadaas degmaa in sanadkan gudihiisa la fadhiisiyo galaas macallimiintii yani waxbar lehdana aan diyaarino insha allahu marka runtii waxa waaye aaday idiin ammaaneen yani khubarada ka socotay wasaaradda waxbarashada federaalka ka qayb qaadashadiina iyo ixtiraamkiina iyo soo dhoweyntiina runtii maamul goboleedyada kale wax badan aad ka duwan tihiin mar walibana yani dad diyaarsan oo waxa waaye boolisiyadii lasoo sameeyey ama workshobyadii la qaban jiray dad yani aada active u aadaan jirteen marka mar waliba waa sidii laydinkaga bartay waa idinkaga mahadcelinaa mar waliba wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka ayaa wado dadaalo ku aadan sidii dadka ka weynaaday waxbarashada ay u heli lahaayeen waxbarasho taya leh waxaana tababarkan oo kale ay ku soo qabteen caasimadaha dowlad goboleedyada oo xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya